wafdi ka kooban xubno ka tirsan guddida midowda yurub u qaabilsan arrimaha dalxiiska iyo dhaqanka oo booqasho ku jooga jibuuti ayaa maanta munaasabad lagu kulmay ku guddoonsiiyey abaalmarin madaxweynaha jibuuti ismaaciil cumar geelle iyadoo abaalmarintu ay la xidhiidho midowda yurub oo u aqoonsaday jibuuti caasimadda caalamiga ee dalxiiska iyo dhaqanka ee sannadkan tallaabadan ayaa ka dambeysay markii midowda yurub uu dhowaanahan ka shaqeeyey qiimaynta dhulka dalxiiska ku habboon ee bad iyo berriba leh ee ku yaala dalka jibuuti madaxweynaha jibuuti ismaaciil cumar geelle ayaa sidan u soo dhoweeyey arrintaasi maanta maalin weyn weeyaan maalin taariikhiya weeyaan maalin aqoonsiya weeyaan lanoo oqoonsanaaday halka aan kaga jirno mujtamaca dunida halka aan ka joogno qaaradeena waxa weeyaan dalkii ugu horreeyey ee afrika ee hela bilad waxa aan mahad u celinaynaa guddiga ama golaha reer yurub qaabilsan dalxiiska iyo wixii la halmaala waxa aan leenahay waa mahadsantihiin dalxiisku dhaqaalaha waddanka meel weyn buu kaga jira sida la moodayo ma aha uu ka yani qara weyn uu ka faa'iido badan yahay waxa uu leeyahay dad idil ayuu howl iyo shaqa siiya dee waa kala duwan yahay hadeer waxaan lahaa udheello iyo bataax iyo bad meel walboo laga helo waxaan haynahay waa wax kale baan leenahay meesha nuqdadda meesha ugu hoosaysa ee badda ka hoosaysa ee afrikaba jirta annaga weyn ragga geolojiga ka shaqeeya ee dhulka ay leeyihiin wuu kala gu'i doonaa meeshuu ka bilaabmaya annaga weyn halkii adduunku ka abuurmay laakiin abey baa iyaa ka sii muuqata weli annaga weya meel kale laga helo iyo meel kale lagama helo annaga mooyaane waxa aan dee badda hoosteeda ku jira ee deegaan ka dhan ah kuwa ugu qurux badan baan ku jirnaa waxa la doonayaay tuuristiga la doonayaay uu u imanayaay waa wax aanan weli meel kale lagu arkin inuu ka arko meeshaasi sadda waa in la xafido wey waa in la ilaaliyo wey waa in la dhowro wey badda hoosteeda kolka lala galo jaraafado ee lagu xooriyo wixii meesha jaalle oo dhan haddeed cid suu soo noqonaysaa im halkaasaa lagu baabacayna markaa dee tuurism waan doonaynaa ama dalxiis waan doonaynaa sidaan u doonaynayna waa sidaayo waxa uu ilaahayna siiyey baan ku howlgalaynaa waxaanan ku howlgalaynaa annaga oo ilaashanay inay wixinaasi ayna horay nooga burburin baan doonay sharaf baa u soo hoyatay dalkeenna ilaahay mahadii gudoomiyaha maamulka dekedaha jibuuti iyo agaga ka caagan cashuuraadka abuubakar cumar xadi ayaa ii sheegay waxay arrintan kusoo kordhin karto dhaqdhaqaaqa marsooyinka jibuuti marsooyin ahaan waxba kuma soo kordhin karaan inkastoo dalxiisu jira dhanka marsooyinkooda waa dalxiiska upper and dhanka sare ah oo dadka mataqaanaa maalqabeenka oo maraakiibta cruise linerska raaca way kusoo kordhin kartaa oo dee wey bay jirtaa inay mataqaanaa mar kaba yimaada bishiiba mar kusoo xidha dekeda jibuuti oo ilaa siddeed boqol oo qof ay la socdaan oo yurubka yimaada mediterranean sea oo ku socda indian oceanka jasiiradaha ku yaala halkan bay joogaan afar labaatan saacadood magaaladay tegaan ay ka dukaansadaan ay dabeedna ka baxaan marka waxa weeyaan dalxiisku ku imanaya bad iyo ku imanaya diyaarada ku iman doona jibuuti imika maalgelin badan baa ka socota dhanka hoteelada iyo dadkaas si loo soo dhowin lahaa oo looga faa'iidaysan lahaa dadka soo booqanaya dalkeenna agaasimaha guud ee kubaniga amba shirkadda diyaaradaha air jibuuti cabdiraxmaan cali cabdilaahi ayaa isna iga warramay doorka iyo kaalinta ay ku leeyihiin horumarka dalxiiska jibuuti sidaad ogsantihiinba waddan kastaba markuu horumar gaarayo uu development isku diyaarinayo waa inay maaragtay diyaaraddii waddaniga ee local maaragtay national carrierku ay hor soco maaragtay hor socotaa weeye marka waxa weeye annaga qorshahayga ajandaa waxaan ugu jiraan maaragtay inaan ka qayb galno tourismigan shirkado badan baan wala saxeexanay kontrayaal oo ka mida maaragtay inaan airportadani obuq kan dakhil ku yaala kan calsabiix ku yaala iyo tajoora ku yaala inaan aan dib u habeeno oon maaragtay dadkii ka imanaya dibadaha markay jibuuti yimaadaan aan diyaaradeer ku qaadno oon geyno hejadaha si ay u soo daawadaan wixii maaragtay wixii tourismiga laga daawanaya halkaas air jibuuti saad ogsantihiinba maaragtay tallaabo weyn bay qaaday wadano badan baan tagnaa iminka ajandahana waxaan ugu jira hadduu ilaahay iraado maaragtay inaan wadannadaasi wadannada carabta inaan tagno caashe maxamed rooble oo horey u ahaan jirtay wasiir jibuuti ahna hal abuur ayaa sidan iyaduna ii sheegtay wallaahi dee jibuuti magaca way u qalantaa dee maad aragtay marka horeba ilaahay wuxuu ku manaystay adigaa iska arkaya dee baddeenii quruxda badda wadano badan oo haddana bad leh haddana dee barafka ku daato ay dadku dabaalan karayn baa yimaada wadano badan oo qaboowow annaguna dalxiis ugu tagno oo nidhaano wallahi wada qabowgaa baan u baahannahay ay iyakuna dee kininna waxay cabbaan cadceedda vitamin d baa la yidhaahdaa cadceeddu hadday jirin kiniin la cabbaa jira oo kiniinna cabba annaguna alxamdulilah cadceedda ilaahay uuna siiyey badanna wuuna siiyey dowlad hirgelisana wuuna siiyey aad iyo aad maanta dee sharaf bay noo tahay rabadaan muuse v o a jibuuti